Express Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.
warkii oo fidsan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay hotel center ee magaalada muqdisho oo maanta AVS loo Media qaaday Demo.
dibadda si loo soo daaweeyo maxkamadda gobolka banaadir ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa xukun waxay maanta ku riday milkiilayaal idaacadeed iyo weliba wariyayaal ka shaqeeya qaar ka mid a idaacadaha ka howlgala gudaha magaalada AVS muqdisho Media Demo.
cisbitaal lagu daweyn doono dadka dhimirka la ayaa baydhabo maanta laga dhagax dhigay biyo la-aan baahsan oo ka jirta buurha kaba shirkii midnimo two oo maanta ka furmay degmada garbahaarey xili shir kalena uu ka socdo degmada AVS doolow Media isla Demo.
gobolkaasi ciidamada dowladda ku sugan magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo oo ayaguna eedeen u jeediyey saraakiisha kenyaanka ah ee ka howlgala dhulkaasi rajada dalaga beeraleyda roob falatada ah ee la qabo oo AVS aad u Media yar sanadkan.
Demo.
qarax maanta lagu dilay magaalada gaalkacyo sarkaal ka tirsanaa ciidamada puntland sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta deeq dawa ah AVS helay Media dadkii Demo.
ku dhaawacmay isbit- hoteelka center ee magaalada muqdisho qaar ka mida kuwaasi oo maanta laga qaaday magaalada muqdisho waa kan waryaheena maxamed kaafi qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay hoteelka central ee magaalada muqdisho oo xaaladooda caafimaad dalka wax looga qaban waayey ayaa maanta dalka dibaddiisa loo qaaday waxaana arrintaani ka hadlay xaawo xasan maxamed oo ah wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna sheegtay markaan isbitaaladii oo dhan wada tagnay AVS waxaan media waxaan demo.
nalagu waxaa nalagula taliyey ee, dhaqaatiirta nagula taliyeen afartan qofood inay u baahan yihiin gargaar dalka een, caafimaad in banaanka loogu kaxeeyo afartankii maanta waxaa la qaadayaa saddex iyo tobankii ugu darnayd inta soo hartana marka ugu horeyso ay suurtagal taha la qaadi doonaa marka wadamada kale oo AVS soo Media jeeda Demo.
waxaan leenahay waad mahadsan tihiin inaad ku tala jirtaan inaad caawitaan dadka soomaaliyeed ee dhibaatada kusoo gaartay qaraxii ka dhacay en- en hoteelka central dadka maanta la qaadaya badankooda waa askar mas-uuliyiin mas-uuliyiinna way ku jiraan laakiin waxaan u malaynayaa inay ama laba yihiin ama saddex yihiin hadday ugu badan yihiin laakiin waxay u badan yihiin shacab iyo dad askar ah inta isbitaalka ku dhimatay ilaa hadda tirada jirta waa laba qofood laba qofooda ku dhimatay isbitaalka inta kalena waa dad kab, en, ka, ka, ka kabtay dhibkii oo ka baxay isbitaalka AVS inta hadda Media joogtaa inta haddaan Demo.
kaxaynana kuwii ugu darnaa kuwa kalena way kusoo xigaan laakiin waxaan rajaynaynaa qof kale inaysan naga dhiman insha allah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo asna warbaahinta la hadla ayaa dowladda imaaraadka carabta kaga mahad celiyey inay ogolaato in dhaawacyadaani ABS dalkeeda lagu soo Media dabiibo dowladda soomaalidu aad bay ugu faraxsan yihiin u mahadnaqayaan walaalaheenna ee carabta khaasatan walaalaheenna u a e oo mar walon baahan nahayba ee, na soo agjoogsada maanta waxaa baxaya saddex iyo toban qof oo ABS ee, shilkii xumaa ee ka Media.
dhacay central ee lagu qaadayo oo cusbitaallo la geynayo waddankeenna saaxiibka aan la nahay ee- ee imaaraadka dhanka kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday wariyaal la horkeenay wariyaashan oo ka kala ABS tirsanaa Media idaacadaha Demo.
shabeelle sky iyo risaala ayaa waxaa lagu riday xukunno lacageed milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud ayaa waxaa lagu xakumay toban kun oo dollar inuu bixiyo maxamuud carab oo ahaa agaasimaha idaacadda ABS sky Media ayaa isna Demo.
waxaa lagu xakumay lacag gaaraysa laba kun oo dollar wariyaasha axmed cabdi xasan iyo maxamed cabdi cali oo iyana ka kala tirsanaa idaacadaha shabeelle iyo risaala ayaa waxaa lagu xakumay min shan boqol oo dollar dhammaan wariyaasha waxaa ABS lagu Media eedeeyey Demo.
in warar been abuur ah ay faafiyeen sidoo kale kiis kale oo loo haystay wariye maxamed bashiir xaashi oo ka tirsanaa idaacadda shabeelle ayaa dib loo dhigay kadib markii la sheegay kiiskiisa inuu la xiriiro xagga ammaanka wariyaasha ka howlgala ABS magaalada Media muqdisho Demo.
ayaa soo dhoweeyey tallaabadan ee qaaday maxkamadda agaasimaha guud ee idaacadda risaala maxamed cabdiwahaab cabdulaahi oo asna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey xukunka lagu riday wariyaashan maamulka idaacadda risaale haddii aan nahay ABS guud Media.
ahaan ayadoo saxaafadda aan ka mid ahayn haddana waxaa nooga jiray maxamed cabdi cali oo ka mid ahay ragga eedeysnaay Eh, waxaana lagu xukumay shan boqol oo doolar oo ganaaxa iyo xilligii uu xiraay marka waa ku faraxsanaa in la sii daayo oo ABS xuruntiisa uu dib u Media.
hela Eh, kulley maxkamadda xukunka ay ridanaa waa ku qanacsannahay Eh, waana soo dhaweynaynaa waxaan raadinaynana waxay ahayd in aan si cadaalada uu ku helo wiilkaas eh, wariyaha eh, xukun islamarkaasna oo ABS xuriyadiisa helo Media.
cadaalad ay ku uu maro marka waxaan ku faraxsanahay in maanta uu xuriyadiisa dib u helay Eh, xukunna uu ku dhacay Eh, waana ku qanacsanahay xukunkaas waana soo dhaweynaynaa maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu ABS u mahadsan Media yahay Demo.
maxamed kaafi warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho halkaa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda waxaa biyo la-aan aad u daran ABS haatan laga soo Media Demo.
sheegayaa degmada buurhakaba ee gobolka baay taasi oo maalmihii ugu dambeeyey dadka ay uga qaxayeen magaaladaasi iyo weliba tuulooyin badan oo ku hareeraysan biyo la-aan soo food saartay oo ilaa iyo haatanna aan cid wax ka qabataa ABS jirin Media Demo.
waa kan waryaheena magaaladaasi baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad
biyo la-aan aada u baahsan oo saamaysay dadka iyo dunyada ku dhaqan degmada buurha kaba iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa laga soo sheegayaa in degmada buurha kaba ee gobolka baay si weyn looga dareemay muddooyinkii u dambeeyey markii dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen idaacadda wadajir raadiyo inay warihii biyaha ay ka dhaansan jireen ay guud ahaan ay ka dhammaadeen biyihii caalalkii ku yeelay degmadana ay gaabis ku yimaadeen manaaq mustaf mukhtaar guudow waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed haatana ku sugan degmada buurakaba ee gobolka baay waxa uu xaqiijiyey idaacadda wadajir in gebi ahaan degmada buur laga leeyahay biyaha ABS Media Demo. ABS Media Demo. ABS manaaq Media mustaf Demo.
mukhtaar gudow ayaa sidoo kale sheegay in ceelalka laga keensado biyaha hadda ay ka fog yihiin burha kaba qiimaha lagu kala iibsado biyahana cirka isku shareertay barmiilkii biyahana buurha kaba la kala siisto toddobaatan ilaa iyo siddeetan kun shilin soomaali waana markii ugu horeysay buur qiimo intaa leeg la kala siisto biyaha sida uu mar kale inoo sharxayo manaaq mustaf mukhtaar gudow ABS Media Demo.
malaaq mustaf mukhtaar guud ayaa sidoo kale ka codsaday madaxda dowladda soomaaliya hogaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha maxalliga iyo kuwa dowliga inay gargaar degdeg ay la soo gaaraan shacabka ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada buurha kaba
ABS Media Demo.
wasiirka, eh,
biyola-aanta xilligan ka jirta degmada buurakab ayaa la sheegayaa in loo aanaynayo roobabkii sanadkan oo aada u yaraa iyo isbedelada bulsho oo si aada looga dareemayo degmada buurakaba gobolka baay ta oo bulshadeeda ay si weyn u kororayso waxaana buurakaba isbuuci aynu soo dhaafnay gudihiisaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan aadan ibraahim sate kuwa ujeedka ay u gaareen buur ay ahayd inay soo qiimeeyaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmadaasi xilli la ogyahay in wafdigaasi aysan weli dib ugu soo noqon baydhabo oo ay ku sugan yihiin buurakaba muddo afar maalmooda lamana oga waxay ka bedeli doonto xaaladda bani-aadinimada cakirneyd ee degmadaasi ka jirtay maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir redio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed cabdilcasiis sidoo kale ayaa warbixin uu soo diray waryaheena maxamed cabdilcasiis waxa uu tilmaamayaa in maanta la dhexdhigay la dhagax dhigay cisbitaal lagu daweyn doono dadka dhimirka la ee ku sugan guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa dhagax dhigay cisbitaal cusub oo lagu xanaanayn doono dadka dhimirka la ee ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya waxaana dhagaxdhigga cisbitaalkani cusub shariif xasan sheekh aadan ku weelinayay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada maamulka gobolka baykan degmada baydhabo iyo guddiga howlwadeennada mashruuca danwadaag dhismaha cisbitaalkan cusub oo lagu xanaanayn doono dadka dhimirka la ee ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laga hirgelinayo gudaha magaalada tan baydhabo waxaa fulinaya mashruuca danwadaag waxaana ugu horeyn dhagaxdhigga cisbitaalkani cusub laga dhisayo gudaha baydhabo ka hadlay mas-uuliyiinta mashruuca danwadaag maamulka gobolka baay isxaaqa cali subak
magaalada baydhabo may ku jirta guddi leerow guddiga taaska forsa biridka leerow gudidaas oo gemir ilaa kusanadka garay dhammaan qaybaha bulshada gudidaas oo labaatan ku xubnood ah barnaamijka may wadiir hal sano i bar intii barnaamij leerow danwadaag iyo barnaamijka kumid iyo barnaamijyada danwadaag leerow biridka mudareer maila ka qiimaya barnaamijka in ka doono qarashdaan saddex boqol iyo soddon kun oo doolar kulanka horeeyo unaheedo kula hadalaani way haytay beesada i fikirka inas la sheentana beesada lay sheena fikirka unan warsada unimiilina nuuhaaslasay sheegan ka hayti ddg heedan ka horeyta oo aragta dadka la dawaaday guda ruutska galay dadka
waa markii ugu horeysay cisbitaal lagu daaweeyo dadka dhimarka la laga hirgeliyo koonfur galbeed soomaaliya taa oo ay si weyn ay u soo dhoweeyeen shacabka ku dhaqan koonfur galbeed maxamed cabdicasiis salaad wadajir redio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaaladaasi baydhabo maxamed cabdilcasiis oo warbixintaas nooga soo diray isla magaaladaasi sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalix oo fadhigiisu yahay magaalada baardheere waxaa maanta dib u furmay shirkii midnimo labo oo lagu waday in uu wakhti hore furmo ha yeeshee dhibaatooyin iyo weliba hagardaamooyin ka jiray gudaha gobolkaasi ay hakiyeen aada iyo aad ayaan ooga xunnahay warbixintaasi oo ka soo hordhacday iidheh bal waatan mar kale warbixinteenii waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi
waxaa ka furmay wejiga koowaad ee shirka midnima two oo muddo qaabqaabadiisa ay socotay shirkaha oo daba socday shirweynihii midnima one oo dhammaantii duqayaaqadii sanadkaa lagu qabtay magaalada garbaharey shirkaa oo ujeedadiisu ahayd in looga hadla caqabadaha ka jira gobolada jubbooyinka oo xaalada murugsan oo waayadan dambe ka aaloosnayd gobolada jubbooyinka iyo midnimo meesha saga sidii lagu heli lahaa ayaa jintiishirka qalaqaabadiisu mudday socotay waana laba facefaceka koowaad waxaa isku arkaya meesha sare oo wuxuu tala socdaa shirkii hore oo midnama one dad aanan kasoo qeybgalin shirkii hore oo midnama one ayaa kasoo qeybgalay socda iyo kuwa gobolka kala dambekiisa ka imaanaya intuba iyo kuwa qurbaanka imaanaya waa daafur buu ahaa waxaana kasoo qaybgalay oo maanta joogay dadaan tira PBS badan Media Demo.
ilaa iyo toddoba boqol oo qof ayaa kasoo qayb gashay in um, ka badan dadka erbooyinka oo deegaanada ka kala yimid oo hadda meesha ku suganna waa ilaa saddex boqol bay wallaahi rado weyn aada u weyn ayaan ka qabnaa Um, dadka ABS waxa ugu Media horeeya Demo.
noloshooda ay ku jirto waa midnimo midnimo hadii la waayo oo dadka isku fikir noqon waayaanna hadde waxa weeye noolagama jirayso qof walba jaarkiisa u foofayaa deegaanada jirto dhibaatooyin badan baa ka dhacay maamulka ABS Media Demo.
ma socotaan waata deegaanada jufa ma ma wada maamulo iska taagay gobolka jubada hoose keliya tasi dhamaystiran uma maamulo magaalada kismaayo ayuunbu maamulaa oo iyaga tacadiyada kafanka binaadamnimada ka dhacayn ABS Media Demo.
ugu baabiinayo wax walba baraka ah uu ka jiro marka waxyaabahaas oo dhan in wax looga qabto oo dadka deegaanadaas degan ay ku tashadaan wax iyagu ay maamushaan oo maseerkooda umaaada ugu tashadaan inay kasoo baxaan ayaan ABS rajaynaynaa Media Demo.
oo dhibaatada hadda deegaanadas ka jirta wax ka qabto xal waaro iyo xasilooni iyo wada noolaasho iyo ummadda wax ay wada leedahay oo ay raalli ku tahay oo ku wada qanacsan tahay inay wada dhistaan dad ajnabi ah
ABS dalka Media kale mid Demo.
ka mid ah ciidamada kenya madaxdooda ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynay- eh, eedeynaya dadka ku nool degmada ceel waaq ee gobolkaasi gedo waa kan mar kale waryaheena axmed cumar
power ABS Media Demo.
mudda kala ninka waa nin soomaali ah nin korona la shaqayn jiray wuxuu ahaa nin kenyaan ah oo dhalashidiisa tayada asan ay tahay qaabka soomaaliga iyo bulshada iyo deegaanada ay ku jiraanna lama usan dhaqmi jirin laakiin ninkan waa nin soomaali ah ABS Media Demo.
yaha marka wuxuu dhex galay qaab siyaasadeed kale oo soomaali oo oo barnaamij oo qabin camal ah waxaan la xiriirnay qayb ka mid ah joogto nolosha madaha amisom oo bulshada
ABS Media Demo.
warbandhig waa naga sugeysaa kadibna wax war aan nagala soo gaarin dhibaatooyinka gaarka uu nagu haya waxaa ka mid ah burburin cad oo guutadii iyo weliba ABS Media Demo.
iyo howladii saraakiisha qaadka guushu u xukuntay ay macnaha lahayd ayuu macnaha ii sheeg oo si dumarkiisa ah uusan cad xidhay uuna u furfura arrintan waxay ABS bilaabatay Media Demo.
muddo hadda laga joogo konton iyo dhowr casho ka hor fikirkan waxaa qaba dhammaan saraakiisha ku sugan deegaanka ayarland iyo nawaashidiisa oo areensata guutadan oo aad degmada aad loo xikuunka tahay laba ay kale
kaasi waxa uu ABS ahaa mid ka mid Media a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo ka cabanaya saraakiisha soo magacowday dowladda kenya dhankaasi iyo gobolka gedo gaar ahaan degmadaasi ceel waaq halkaa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan ABS a m Media Demo.
wasiirka wasaaradda beeraha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa waxa uu booqasho toddobaadkan ku marayey guud ahaan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmooyinka dhaca bariga iyo koonfurta gobolkaasi isagoo ABS horey usii Media maray Demo.
degmada afgooye sidoo kale deegaanka namber konton ee degmada awdheegle haatanna waxa uu ku sugan yahay caasimada gobolka magaalada marka haddaba fiqi ayaa ka hadlay waxyaalaha ay u yimaadeen gobolkan waxa uuna hoosta ka ABS xariiqay haatan Media wixii ka Demo.
dambeeya in aan gobolka looga baahnayn ciidamo ka socda dowladda federaalka oo sii joogaya gobolka magaalooyinkiisa waa kan bismillaahi raxiim muxuu ahaa website-ka markacadiiba ABS salaamadkiisaan kadib Media runtii booqashada maanta aan ku imaanay eh, muxuu ahaa gobolka shabeellaha hoose waxay nooga soo bilaabatay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo kulamo kula soo yeelanay maamulka degmada iyo oo maamulka eh, beeraleyda ABS Media degmadaasi Demo.
ee, qeybaha kala duwan ee amniga degmada ee, wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed halkaasi sharafle noogu soo dhaweeyey Ee, waxaana ka wada hadalnay guud ahaan amniga degmada afgooye iyo amniga ABS iyo Media Demo.
dhaqaalaha wax soo saarka beeraha ee degmadaasi afgooye runtiina si fiican ayaan isugu soo afgaranay Ee, muddo dheer ee, ka bacdina booqashadaasi waxaan usoo baxnay ee, dhinacaas iyo degmada number conton ee gobolka shabeellaha hoose waxaana soo marnay ABS runtii Media Demo.
ee, meelaha ay ka mid yihiin afgooy markaan kasoo baxnay cabdow dabiile ee, muxuu ahaa laanta buure muuri fidi muuse tuulooyinkaas oo dhan oon korbeerka aan kusoo samaynay gabagabadii waxaan usoo hoyanay degmada number conton gobolka shabeellaha hoose dhulka aan soo marnay runtii dhul aan u nabad badan ayuu ahaa balse waxaa ka muuqatay jilaal aada u dheer waxaa ka muuqday xoolo aada caato ah oo micnaha meelo kala duuduwan taagan wuxuuna dhulku eegaa dhul aan muddo badan roob helin waxaynu u baahan yihiin shacabkaan soo arkay iyo dhulkaan soo arkay hadda ilaa iyo dambarkotan laga soo gaaro maadaama aaggan muddo badan dagaalo ay ka socdeen waxaa ka muuqday diif badan oo xagga dagaaladii ay ku reebeen dhibaato badan oo xagga dagaaladii ay ku reebeen roob la-aan badan horumarin la-aan badan gaar ahaan degmadan muxuu ahaa number conton hadda aan imid caawa aan joog waxaa ka muuqdo si toos ah dhibaatadii ay u geysatay dagaaladii micnaha muddada dheer ka socday burbur guryaodka aada u tiro badan isla markaasi burbur xagga isbitaallo iyo askoolaad intaba waxayna u muuqatay meel hadda nolosha dib ugu soo noqonaysa waxaanan ka codsanayaa hay-adaha samafalka iyo kuwa dowladda federaalka kuwa maamulka koonfur galbeed intuba inay ku dadaalaan in si degdega wax loola soo gaaro shacabka ku nool marka laga soo bilaabo laanta buur ilaa iyo ceelwareegow inta udhexayso oo oo muddo dheer ay dagaalo ka socdeen diiftii dagaaladan ay ka muuqdaan waxaan ka codsaynaa hiyadaha samafalka inay ayagoo tixgelinaya codkeenna inay degdeg u yimaadaan annagana waxaan ku dadaali doonaa insha allahu in mustaqbalka aan gaarsiino muxuu ahaa wixii tabarteena anka dowlad ahaan inaan usoo gudbano shacabka hadduu ilahay raalli ka noqdo waayahay mudane wasiir ulajeedkaad u timaadeen degmada lambar conton ee gobolka shabeellada hoose muxuu ku saabsan yahay mase jiraan degmooyin iyo deegaano kale ee ku yaala gobolka waa tegi doontaan a muhiimada ugu daran aan ugu imaanay degmada afgooye waxaa ka mid ahayd number one waad ogtihiin muddaa ka socday goladan dagaalo sokeeye dagaaladii muddada ka socday waxay micnaha miraheeda kusoo biyo shubeen in shir dib u heshiisiina lagu qabto degmada afgooye shirkaa dib u heshiisiintana qodob badan ayaa laga soo saaray marka qodobadii maxaa ka fulay maxaanan fulin inaan xaqiijino oo aan shacabka ka xaqiijino wixii fulayna aan gacan ku siino wixii aan fulina sidii lagu fulin lahaa inaan dowlad ahaan aan ka shaqeyno waa qodob qodobka oo labaad waxay booqashadana la xidhiirtaa inaan dadka la qaybsano dhibaatadii iyo muxuu ahaa abaaraha iyo nolosha adag ee ay ku jiraan inaan indhaheenna ku aragno kadibna aan u gudbino caalamka ayaa naga go-an si dadkaani dhibaatada ka soo baxay ay isugu bedelaan dad horumarineed oo xagga horumarinta askoolaadka iyo iyadoo aanu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkani inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aanu ku kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo hayna waa maxamed siidow mayo waxaan idinkaga tegaynaa warbixintan dheer ee wasiirka beeraha koonfur galbeed maxamed xasan fiqi uu ka warbixiyey safar uu ku tegey gobolka shabeellada hoose runtii anagu qorshahaana aan u imaanay wuxuu yahay in shacabkan deegaankan mar kastaba markay dagaalka ku jireen iyo hadda ay nabad ay ku joogaan intuba ujeedadan waxay ahayd inaan wax dulmi ah lagu samaynin cid kasta oo dulmi ku samaysana inaan ka hor imaano haddii wax nabad la keenana nabaddaas inaan qaadano hadda haddii dulmigii ay iska dulqaadeen oo nabadii ay imaatay nabadda xaggeed inaan kala shaqeyno waan u raadino xagga horumarinta oo ay ka mid tahay caafimaadkooda waxbarashadooda iyo noloshooda iyo ciidankooda siday u dhisan lahaayeen inaan ka shaqeyno ayaa markaan safarkeen ugu muhiimsan waxaan rabnaa gobolkaani ciidan military la yidhaahdo meel ay kaga banaan tahay haba yaraatee ma jirto sababto waxay tahay ciidanka militariga ah ee xerooyin gaar in loo sameeyo ayaa heshiiska ka mid ah oo gobolka meel ka mida ay ka baxaanay waxaana rabnaa dadka deegaanka inaan u sameyno ciidan boolis ciidan nabad sugid iyo ciidan daraawiish uu gobolkaa yeeshto oo ka kooban dadka deegaanka ah kuwaas ayaana ammaankooda sugi doona hadduu ilaah raalli ka noqdo waayahay mudane wasiir namber konton ayaad soo gaarteen sida nagu maqalo ahna waxaad tegi doontaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan shabeelada hoose degmooyinkaasi ma noo qeexi kartaa ulajeedkaad u tegi doontaan mise waxa uu qeyb ka yahay safarkaad kasoo gaarteen namber konton
runtii goobka mar haddaan soo gaaray wasiir deegaanka kasoo jeedan aan ahay wasiirka beerahana aan ahay waxaan ku qasbanahay meel kasta oo shacabkaani dhibaateysan ay joogaan inaan tago shacabka gobolka ku nool oo dhanna inaan meel kasta ay ku nool yihiin aan tagno waxaan rabnaa jidadkan isku xirxiran aan isku furno waxaan u baahannahay inaan kulamo badan la yeelano beeraleyda gobolkaani si ay uga qayb qaataan horumarinta muxuu ahaa gobolka wixii dhibaato xagga beeraha ka jirana inaan wada hadallo badan kala galo cid kastoo ay qusayso waxaan rabnaa dadka kan inaan u samayno itijaah ku saabsan inay u jeestaan xagga horumarinta inay cashuurtooda ayga qaataan in ciidankooda ayga yeeshtaan in maamulkooda ayga yeeshtaan ayaa muhiimadda aan u soconno maamulka koonfur galbeed wasiir aan ugu ahay ummadaani iga go-aan in ilaahay buu raalli ka noqdo inay ismaamulaan ciidanay leeyihiin maamulay leeyihiin tale ay leeyihiin insha allahu kariim inay dhacdo ayaan rabaa